halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantoo jimco ah waa koob iyo soddonka bisha mey sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin waraysi aan la yeelanay taliyaha booliska degmada buulaburde oo ku saabsan kiis kufsi ah oo gabadh sagaal jir ah loogu geystay jimcihii lasoo dhaafay degmadaas dooxooyin xoola daaqsimeed ah oo ku yaala degmada taleex ee gobolka sool oo geedka garanwaaga ama caligaroobka loo yaqaano uu qabsaday taasoo saameyn ku yeelatay daaqii xoolaha barnaamijkeenii dalandool ayaad sidoo kale maqli doontaan waxaan kaloo idiin haynaa puntland oo iyana soo saartay digniino cusub oo roobab mahiigaan ah oo kusoo fool leh deegaankaas ah annagoo waraysi la yeelanay wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee puntland wararkii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horreyna warkeenii oo uu maanta inoo akhriyo maxamed socdaal
ilaa sagaashan waddan ayaa ku siyaxay waddanka sbain qaraar caalamiya oo ku aadan in goobaha waxbarashada laga dheereeyo iskudhacyada halhayska shirkan laga soo saaray oo ah badbaadii dugsiyada waxbarashada iyo carruurta ayaa ujeedkiisu yahay in ilmo kasta oo dunidan ku nooli uu helo badqatayo iyo waxbarasho dhammaystiran shirka waxaa laga soo saaray warbixin sheegaysa in shantii sano ee lasoo dhaafay afar iyo toban kun oo weerar loo geystay goobo waxbarasho iyadoo shan boqol oo milyan oo carruur oo dunidan ku nool ay khatar ku wajahayaan goobaha ay wax ku bartaan qaramada midoobe ayaa sheegtay in boqol afartan iyo sagaal qaxooti magangelyo doona ay ka daadgurayso goobo ku yaala magaalada triboli ee waddanka libiya dadkan ayaa loo qaadayaa magaalada roma ee waddanka talyaaniga siday sheegtay hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee u n h c r kalabar dadkan la qaadayo waxay ahaayeen carruur kasoo kala jeeda waddamada eritereya soomaaliya suudan iyo etoobiya iyadoo in badan oo ka mid ah ay u baahan yihiin gargaar caafimaad kadib markii duruufo aad u adag ay ku noolaayeen xarumo lagu hayay oo ku yaalay gudaha triboli in ka badan kun qof oo muhaajiriina ayaa tan iyo bilowgii sanadkan ay u n h c r ka daadguraysay waddankaasi dhinaca kale qaramada midoobe ayaa sii daysay warbixin cusub oo ay kaga hadlayso xadgudubyo dhinaca galmada ah oo ay geysanayaan ciidamada iyo xubnaha ka socda qaramada midoobe ee nabad ilaalinta u jooga meelo kala duwan oo dunida ah saddexdii bilood ee sanadkan ugu horreysay soddon iyo toddoba kiis oo kufsi ah ayaa ay sheegtay in qaramada midoobey ka diiwaangelisay goobaha ciidamada hoostaga ka howlgalaan waxaana golaha ammaanku sheegay in xubnaha looga shakisan yahay inay geysteen falalkan weli baaritaano lagu hayo ayse doonayso sidii tacdiyada shaqaalaha qaramada midoobe galay loo soo afjari lahaa warkii oo aad kala socoteen idaacadda ergo dhegaystayaal waa naga inta cidda uu warka iyaga seegay waxay dib uga daalacan karaan bartayada aynu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g markana aan dib idinkugu celiyo qeybaha kale ee idaacadda iyo maxamed xasan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed socdaal oo warkeennii inoo akhriyayey halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo haddaynu iminkana ku hormarro degmada buulaburde waxaa afar iyo labaatankii bishan kufsi loogu geystay gabar sagaal jir ah haddaba xaggee maraya kiiskaas iyo baadhistiisii iyadoo ay sheegayaan eheladii gabadhuna ilaa hadda in ciddii kufsiga geysatay aan lasoo qaban kabtan cabdi maxamed cali indhabuur waa taliyaha saldhigga booliska ee degmada buulaburde khadka telefoonka ayuuna iigu warramay anoo weydiiyey marka hore bal halka uu marayo kiiskaas iyo ciddii kufsiga geysatay walaalow baaristaas waan wadnaa dad badan aan usoo xirxirnay dad badan ayaa haddana u xiran waxna waan ku raad joognaa insha allah weli xaqiiqdii ma helin ilaahay naguma guuleyn weli Een, waa gartay waxaad tidhi dad baan hadda usoo qabanay waa imise qof inta aad hadda haysaan Eh, wallaahi eh, hadda waxaan hayno waxna waa la deeyey oo dembigii baa lagu waayey Eh, maadaama en ay ku sheegeen dadka eh, caddayn loo helay cunuga sakeyrkaa eh, dad ku maray eh, siday baytiyeen Eh, la garanayo ninka wejigiisa eh, la garanayo Eh, rasmi ahaan baaris ahaan waxaan xoogga saaraynay oo rasmigeedu u noqonaynay ja- dadkii yaqiin oo annagaan naqaano weji ahaanaan u naqaanaa dhahayay dadkaasaan gacanta midigtaa ku wadanay inta badan En, eh, ayagana hadda eh, wixii eh, lagu waayo waa laga waayo layidhi oo lagu waayo layidhi maana wa- haddana waxa u xiran waxbaa u xiran a dee mar haddii ay eh, dhacdo eh, shil dhaco ama kiis dhaco sida u taqaanaba waxbaa la xiraa cod kasta oo tuul loo qaado waa la xiraa waa lasoo qabtaa gacantaa la geliya waa la xiraa baaristaa lagu dabagalaa dhibqaba iyo dhibbane sidii la isugu jiraanba waa la kala saaraa baaristay ku kala saarmayaan rasmi ahaan markii annagu waxaan baaraynay ama aan maaragtay daba taagnay waxaa kamid ahaa eh, dembiile dembiilihii gacantayna ma gelin hadda weli ma hayno Eh, waxaan hadda baaristeeda aan ku guda jirnaana waa jiraa waxaan daynay hore u, eh, loogu waayay kiiskana way jiraan dadkaad dayseen oo kiiska lagu waayey oo kale wax tira ama iga sheegi kartaa iyaga dadka loo soo qabtay falka toddoba korow ka jiraa waxaan hadda daynanay Eh, afar iyo shan waa daynay ma gabadha iyo iyo ninku maray isla socdeen mise ninku markuu kufsiga geystay kadib bay dadku meesha ku arkeen taasi say u dhacda dadkaasi seebay markhaati ugu furayaan
Eh, dadkaas gabar baa u horeysa dadkii aragtay gabadhina waxay ku aragtay meel eh, u jirto meel qayaasaan hadda aan laga qaadi karin oo u jirto eh, aan dhihi karno laba boqol oo tilaabo ama laba boqol oo mitir sida u taqaanaanba En meel u jirto ayaa fiiska lagula kulmay gabadha Eh, iyadoo ooynayso ayay sheegtay gabadhaasu inay uga hortimid gabadha soo xedgelisay oo usoo qayladhaamisay iyadoo eh, gabadhaas meeshaasay kula kulantay meesha lagu xoogana markaas eh, eh, laba boqol oo mitir meel aan ku qiyaasay Eh, markii aan cabirnay ama aan sawir ka qaadnay iyo meesha lagu xoogay isku jireen idinku ka boolis ahaan awood ma u leedihiin kiisaska noocaan oo kale ah inaad baadhaan En, ha kiisaskaas oo kale anaga eh, eh, ciidanka booliiska baaro ama eh, eh, hor keena maxkamadda sida u taqaanaba eh, ama aad ka warqabtaba Eh, waxaa hor keena maxkamadda inuu gu- eh, eh, hor keena garsoorka la rabaa waa booliiska cidda in raacdaydeena ay soo qabata la rabaa waa booliiska Eh, sidaa darteed marka en, ma nasan eh, mas-uuliyad gaar ah naga taabanayso Eh, meesha se ka warqabtaba go-doonka ay ahayd awgeed guryo laga qaxay oo go-doonkii looga qaxay difaacyadii looga soo qaxay oo difaaca ku dhawaayay ayaa shilku ka dhacay Eh, taa marka waxay qaadanaysaa baaris dheer baaris dheer ay qaadanaysaa oo eh, dhici karo eh, muxuu ahaa in guda laga baaro in dibad laga baaro in eh, difaacii inuu galay in kale laga baaro in waxba waqti dheer u qaadanaya si aad garan kartaba qof kastoo aqlilo ma garan kartaa arrinkaas oo ku daba joognaa baaristeedana waxaan aada ugu kalsoonahay aan dareema ama aan ku kalsoonahay inaan helayno wakti kasta baan ugu qaadan la gartay oo magaciisa la yaqaan miyaa oo la- waa ina hebel oo reerkiisa la garanayo Eh, walaalow haddii haddii maya haddii reerkiisa la garanayo ama in hebel inuu yahay la garanayo dee intaanba naguma gaarteeno eh, waa soo qabanayna garsoor eh, sharcigaan horgeyn lahayne Eh, oon oon iyo qababax waxa naga go-ay ma naga go-een haddii aan naqaano Eh, laakiin gabdho ku maray cunugta asigoo eh, la socdo ninkaana soo la taagan ay meel ku mareen waa gartay marka gabdhahaasaad markhaati uniideen ah iyo gabadhii la kufsaday oo aad tidhahdaan kan ma aha saas unbaa hadda baadhitaanka asalkiisu yahay baaritaanka rasmigiisa sidaas buu ahaa eh, maadaama ay leeyihiin annagaa naqaano wejigeeda waa garan karnaa qof kasta oo muslima ama qof kasta oo eh, ay sheegi karaan eh, gabdho gaarayo tira saddex gaarayo ama afar gaarayo ayaa waxa caddaynayo inay yaqaaniin wejigiisa sidaa darteed eh, baaristii hore iyo tii dambe inta u dhacaysaba waxaan ku guda jirnay inaan hor keenno dadkii wejigiisii aan hor keenno ku wareejino xaafadihii ku wareejino difaacyadii intaba oo nigaada ma taqaaniin ma yahay mase ma aha ayagana aan maaragtay weji ahaan ama tilmaam ahaan dadkii tilmaamaya aan beegsano waxaan rabaa reer buurburte gaar ahaan dadka ay dhibka ku dhacay oo muxuu ahaa gabadha yarta sakiirka ah dhibka laga gaarsiiyey waalidkood waalidiinteed walaalaheed ehelkeeda waxaan leeyahay inay maaragtay sabar muujiyaan wax kasta ahu way dhacaan ilaah agtiisay ka dhacaan waxaan aada ugu rajo weynahay ama aan ballankaadina waxaas inaan helayno insha allah haddii la ilahdo wakti kastaa nagu qaadato kaasi wuxuu ahaa kabtan cabdi maxamed cali indhabuur oo ah taliyaha taliyaha booliska ee degmada buulaburde oo khadka telefoonka iigu warramayey
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo dadka xoolodhaqatada iyo beeralayda ah ee degan deegaano hoos yimaada degmada taleex ee gobolka sool waxay sheegayaan inay dhibaato ku qabaan geedka garanwaaga ama caligaroobka la dhaho kaasoo saddexdii sano ee lasoo dhaafay oo deegaanadaasi ay abaar ahaayeen ku faafay dooxooyinkii xoolo daaqsinka ahaa warbixintan soo socota haddaba waxaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool inooga soo diray waryaheenna faarax dubad geedkan ayaa qabsaday dooxooyinka ugu caansan deegaanadaasi oo ay ka mid yihiin dhumay qowlo maragmaal gebidheero iyo xaradheere dooxooyinkaasi ayaa dadkii deganaa sheegayaan inuu ku faafayo geedkaasi garanwaaga loo yaqaano oo aysan hadda xooluhu daaq ka helin dooxada dhumay oo dhul labaatan kilomitir ku fadhida intaan geedkani ka bixin ka hor waxaa daaqi jiray kun iyo shan boqol oo qoys xoolahood hadda wax ka yar laba boqol oo qoys xoolahooda ayaa daaqsin ka helaa waxayna u sababeynayaan geedkan garanwaaga geedkan ayaa nabadguuriyey geedihii dooxadu caanka ku ahayd ee xooluhu nacfiga ka heli jireen sida geed cawsaadkii oo kale maxamed cabdi xasan oo ka mid a dadka xoolodhaqatada ah ee degan dooxada dhumay ayaa sheegay inuu u naqraacay koonfurta gobolka sool muddadii abaaruhu ka jireen deegaano hoos yimaada degmada taleex hadda markii roobku da-ay ayuu dib ugu soo noqday deegaankii waxaa ka mid a dhirtii daaqa xoolaha ay xooluhu cuni jireen cawska ahaa geed cawsaadka ahaa waxaa kamid a dureemadii oo kale waaa sarinkii oo kale hogacadadii oo kale geedadkaas dhirtaas oo dhan baa kamid ah dhirta uu ka nabaad guuriyey oo uu ka kaxeeyey deegaan berigii hore wuxuu ahaan jiray deegaan aan waraabe lahayn dooxooyinka uu hadda qabsaday sida dhumay oo kale hadda se waxay noqotay inuu kusoo gabado oo geedka kani wuxuu u baxaa fays buu noqdaa waa geed aada iyo aada had iyo jeer caleemihiisa iyo laamihiisa iyo u badan yihiin marka waxaa keenaysa inuu ugu soo dhuunto waraabuhu ugu cuno xoolaha waxa weeye wuu kusoo dhuumanayaa dhufayskaha iyo meeshaas dhufayska ah ayuu soo gelayaa dabadeedna wuxuu soo raacaya dhufaydkaas ayuu soo raacay oo kaynta ayuu soo raacay kaymahaas ayuu soo raacay maxamed waxa uu sheegay in dadka deegaanku ay dhibaato weyn ku qabaan bahalaha oo geedkan gabaad ka dhiganaya xoolaha ay cuneen ayaa ka badan laba boqol oo neef labadii bilood ee lasoo dhaafay ee dadkaasi deegaanka dib ugu soo laabteen geedkan oo ku cusub deegaanka ayuu sheegay inuu xoolaha mudayo oo ay ku ragaadayaan deegaanku horey uma lahayn waraabe iyo bahalo kale waxay ku ragaadayaan geedkani horta waa geed aada iyo aada u adag waa mudaya hadduu mudana xeelihii xoolihii waxay ka qaadayaan teebtano waad aragtay taayirka xitaa baabuurka hadduu mudo isbaar baad moodaysaa inuu muday oo kale neefku wuxuu noqonayaa mugtii waa bararaysaa ama waa u dhimanayaa ama dhaawac halisuu gelinayaa tiraba ilaa afar jeer ayaa dadka deegaanku isku dayeen inay wax ka qabtaan geedkan garanwaaga laakiinse kumaysan guulaysan iyagoo jaray gubay sidoo kalena naafta ku shubay markii ugu dambaysay ee ay sameeyeen iskudaygaasi ayaa ahaa xilligan guga oo ay deegaanka ku soo noqdeen waxayna sheegeen caqabadda ugu weyn ee hortaagan ayaa ah baaxadda dhulka uu qabsaday geedkan oo ah dhul aada u ballaadhan oo ah dhul gaadhaya ilaa lixdan kilomitir dhibaatada kale ee dadka xoolodhaqatadu ka cabanayaan ee geedkani ku reebay waxaa ka mid ah in togaggii iyo ilihii biyo qabatinka ahaa ee dad iyo dunyaba ay ku noolaayeen uu xidhay geedkani ilaa hadda ilaaha biyaha ee uu xidhay ee laga cabin waxaa ka mid a dee ceelal ay ka mid yihiin ceelka gabaydha ceelka dhumay iyo ceelka oomana oo dhammaantood ku yaalla hareeraha dooxada dhumay ee degmada tale quulo jaamac warsame waxa uu ka mid yahay dadka degan deegaanka gabidheero oo hoos yimaada degmada tale waxa uu raadiyaha bilaadanimada eergo u sheegay in laba habeen ka hor hal u irmaanayd oo u lisi jiray toddoba carruur ah isagoo u malaynaya markii ay daaqday abqada geedka garanwaaga inuu caloosha ka qabtay sidaasina hashaasi kaga dhimatay been kuu sheegi maayo nin weyn baan ahay sannad kontonaad baan haddeer dhaafay ma garat daydo oo antooni maasray oo markhaati leh oo marag leh oo haddeer raqdeedii sii qoyan tahay xanuunka ku dhacay hashaa dhimatay xitaa waxaan kuu sheegay xitaa waxaan kuu sheegay inaan dabagel ku sameeyey oo aan ogaaday xanuunka hashaa dilay inaan ogaado aan isku dayey ma garat laba habeen iyo laa maalmood ba hashaa dibir ceshaa la geeyey saalay dhigi weydi naftii baa qabsatay calooshii baa kartay si aan yaraan garan waayey caga saliidaan qaaday anuu is caloosha waxaa kaga mara caga saliidaan ku shubay okay halkii markaas ina iga baktiday baana sidi haddaba ogow waxaasha caloosha ka hayay halkaa saliidaan dhinacaan ka jeexna xanuunka annagoo daba joogna waxa weeye xaruun maxasta loo lisijiriyey xarumaha yimi markay laga dilay geedkaas waxalaala waxay qabca ahayd baa ciidamada ciidan ka mid ah halaa wixii qaba ahay
waxa uu intaasi ku daray inuu laba beerood uga tegey markii uu ku baxay geedkan garanwaagu quule ayaa ka mid a dadka dadaalka badan ku bixiyey sidii ay u xakamayn lahaayeen geedkan laakiinse u taag waayey xuseen xalane oo ah guddoomiyaha iskaashatada beeralayda deegaanka xalin waxa uu raadiyo wargow sheegay in ilaa siddeetan beerood uu geedkaasi qabsaday dadkii lahaa uga hayaameen kuwaasoo nolol u raadsaday magaalooyin ay ka mid tahay laascaanood cabdiqaadir maxamed cabdiraxmaan waa abela saddex caruura waxa uu markii hore ahaa beeraley degan deegaanka xalin geedkan waxa uu caqabad ku noqday wax kasta oo uu beerto taasoo ku riixday in muddo hadda laga joogo laba sano inuu isaga tago beertiisi waxaana uu hadda ka shaqeeyaa mayaasha laga dhisayo magaalada laascaanood toddoba boqol oo dollar baa ay ka gashay aan beerteedii habeerteedii waxyaalaheedii ilaa toddoba boqol oo dollar baa iga gashay wax alaa waxa iga soo baay ma jirto geedkaasaa nabad guuriyey oo ka dhistaan beero oo geedkaasaa goynay maxamed salebaan cali oo ah khabiir bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka waxa uu madax u yahay urur ilaaliya deegaanka oo lagu magacaabo deegaan cagaarsho oo ka dhisan gobolka sool waxa uu sheegay in geedkani si deg dega u baxo uusanna u baahnayn roob iyo roob la-aan sidoo kalena goobta uu ka baxo aysan wax dhirahoo kale ka soo baxayn geedkan wuxuu geedaha kale kaga duwan yahay geedkan waa geed adkaysi leh oo inta badan abaarta iyo xilliga barwaaqadaaba waa geed marka horeba cagaaran oo caleentiisu gu iyo jiilaalbu waa doog sidoo kale geedkani xididadiisu meelo hoose ayay biyaha kasoo qaadan karaan iyo macdantada waxaa la sheegaa sida la hubo in soddon ilaa soddon iyo shan mitir xididadiisu dhulka hoose ay u galaan saa darteed geedkani wuxuu meelo fog kasoo nuuganayaa biyihii faarax dubad raadiyaha bilaadanimada ergo laascanood
wax wasaqaysan oo qofka xabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badanya oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaas si awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo xafiiska xiriiriya arrimaha gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay ee ooja loo soo gaabiyo ayaa sheegay in dib u dhaca ku yimi xilli roobaadkii guga uu kor u qaaday tirada dadka baahan ee soomaaliyeed haddaba warbixintan oo xafiisku soo saaray waxaa inoo soo koobaya cabdiraxmaan tayasiir xafiiska xiriiriya howlaha gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay ee magaciisa loo soo gaabiyo ooja ayaa sheegay in xilliga guga oo ka daahay soomaaliya uu sii adkeeyey xaaladda bini'aadanimo ee waddanka iyadoo isbeddelka dhinaca cimilada ah ay dhinac socdaan isku dhacyo hubaysan oo meelo kala duwan oo waddanka ah ka socday arrimahan ayaa sii kordhiyey tirada dadka barakacaya ooja ayaa sheegtay in labadii xilli roobaad ee lasoo dhaafay ee gugan sii dhammaanaya iyo dayrtii ka horreysay uu heerkoodu aad u hooseeyey taasoo keentay in waddanka intiisa badan uu noqdo qallayl tirada xooluhuna ay hoos u dhacaan halka wax soo saarka beeruhuna uu yaraa arrimahan ayay oojo sheegtay in dadka u baahan gargaarka ay kordhisay tiradooda iyadoo ay gaareen afar milyan iyo shan boqol oo kun oo qof halka dadka deegaanadooda ka barakacayena ay yihiin laba milyan iyo lix boqol oo kun oo qof ooja ayaa xustay in dadkan ay u baahan yihiin in laga taageero dhinacyada nolosha bilaha soo socda ooja waxay tilmaantay in lacag ku dhow konton milyan oo dollar ee u qoondaysay in lagu caawiyo dadka nugul iyo arrimaha badbaadinta nafaha sidoo kalena ay taageero dheeraad ah siinayso dhinacyada caafimaadka waxbarashada fayadhowrka iyo ilaalinta badqabka dadka nugul aad ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan taysiir oo warbixintaa inala socodsiinayey halkaad ka dhagaysanayseenna waa raadiyaha ergo waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa wararkii qiimaha xoolaha oo aan maanta ku eegeyno saylada degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waa kan wariyaheenna degmadaas inooga soo warrama cabdulaahi maxamed xasan
waxaan ku suganahay suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmada balcad waxaa ila jooga ismaan axmed maxamed ayaan la joogaa oo ka mid a dalaalinta ariga iibiso ee degmada balcad ismaan bal waxaad qiimaha wax lagu kala gadanayo ee suuqan gaar ahaan eriga ee degmada balcad bismiillaahi raxmaan raxiim marka hore magaciiga marka hore magaciida aan kuu sheegay anigoo ah ismaan axmed maxamed ku magac dheer ismaan agoon suuqa ariga degmada balcad ayaan dalaalka ariga heerkiisa koowaad waxa waaye heerka qalitaanka laba milyan iyo shan boqol heerka labaad laba milyan heerka saddexaad milyan iyo toddoba boqol ariga dhaqaalkaasidiisariga dhaqaalkaa sidiisoo kale waaweyn oo ariga dubaaxa ah waxaa waaye ariga dhaqaalka waxaa waaye waa ceesaamaha dhaqaalka ah oo kale laba milyan milyan iyo siddeed boqol heerkooda labaad heerkooda saddexaadna waxaa waaye milyan iyo shan boqol marka ari kawaanka waxaa waaye waa ariga iska caadiga isigane oo qalitaanka waxa waaye waa milyan iyo shan boqol heerkiisa koowaad heerka labaad milyan heerka saddexaad sagaal boqol ilaa iyo siddeed boqol waaye marka xoolaha xoolo dhoofis hadda ma jiraan ariga yararka oo mulafaqa ama orgada yararka oo yani maaragta carabta loo dhoofiyo oo lixlixda boqol iyo waxa lamidka kaas ayaa dhoofisa laakiinse xoolaha kale waa qaali waayo waxaa waaye bil ramadaana lagu jiraa ciid ciid waaye xoolihii kor ayay u kaceen siiba ariga ha noqoto neefkii caadiga ahay shalay waxaa ahay labada milyan maanta laba milyan iyo shan boqol waaye ariga noociisa koowaad waxaa waaye waxaa lagu jiraa xilli roobaad sax maxaa suuqa isbedel u sameeyey isbedel weyn oo suuqa suubiyo waxaa waaye isbedelka uu suubiyo waxaa ka mid a marka koowaad horta jilaal dheer ayaa laga yimid xoolihii way kala guureen ta labaad ciid ciid iyo waxay kusoo caaday bil ramadaan marka xoolihii kor ayay u kaceen oo waa qaali noocooda kala duwan hadba nooca hadda qaaliyoobay ee dadka ugu iibsiga badan yihiin aa hadda waa kaas neefkaas ii muuqdoo kale aad u jeedid orgagaas weyn iyo ridoo kale waa ariga ugu qaalisan waa laba malyan iyo shan boqol labadeeda noof labada neef haddii la isku yidhaahdo waa shan malyan ayaa hadda lagu iibsaday heerka labaadna waa laba malyan heerka saddexaadna malyan iyo toddoba boqol xoolaha noocooda kala duwan heerkaas ayuu maraya sarakacan isaga goormuu yimid maxaa sababaya ud malaynaysaan sarakacan waxaa sababay ciid ciidda bisha ramadaan awgeed macnaha in xoolaha waaweyn oo ducada lagu laqasho ayaa sababtay inuu qaali noqdo cid walba ducaysanaysa oo bil ramadaan maadaama ay gebagaba tahay oo ciiddii aan gelayno waxa sababa ugu wacan waxaa waa ciidda xoolihiina way qaaliyoobeen neefkii hadda awal aan gadan jirna milyan iyo siddeed boqol milyan iyo toddoba boqol hadda waa laba milyan iyo shan boqol ilaa iyo ka badan xataa in la yidhaha inta badan u badan laakiin imaatinka suuqa ka waran xoolaha marka hore siday u imaan jireen iyo xilligan aa taas taasaa isbedelan kaa jira isbedelka jiraa waxay tahay xoolihii way yaraadeen oo waxaa yareeyey waxawaa xoolihii way kala naq raaceen way kala roob raaceen maadaama laga yimid jiilaal dheer xoolihii way kala guureen qoloba meelay u guurtay marka sidaas awgeed ayaa sababtay xoolihii inay qaali noqdaan oo arigina qaali noqdo sidaas awgeed ayaa sababtay haddii aan aadno dhankan iyo qaybaha lagu iibiyo lo'da waxaan la joogaa maxamed xasan cali oo ka mid a dalaaliinta iibisa lo'da kusoo dhow raadi hergo maxamed xasan cali waa ku dhowahay waa joogaa raadi hergo qiimaha lo'da ee suuqan degmada balcad lo'dan hadda indhahaygu way qabanayaan qaabka loo kala iibinayo looda intaa nooc waayo irmaanka haddii lagu soo galo looda irmaanka ah oo birimada ah waa saddex iyo toban malyan afar iyo toban malyan saasaa la gadaa heerka koowaad ee looda irmaanka aad sheegtay haa heerka lamaad waa laba heerka koowaad heerka koowaad bal haddaad noo sheegto heerka koowaad aan sheega afar iyo toban saddex iyo toban irmaanka alga malyan oo shilin soomaali ah heerka labaadna heerka lamaad waa laba iyo toban milyan oo shilin soomaaliga ah heerkii saddexaad ugu dambeeyaan sagaal milyan toban milyan saasaa la kala gadaa waa birimada iyo suguntada iyo teersaday kala yihiin waa tahay lo'da waaweyn ee qaliinka ka warran idu looda waaweyn oo hilibka ah oo xamar loo qumiyo dadka madaxda ee dadka waaweyn ou gato sideed milyan sagaal milyana la gadaa heerka labaadna heerka labaad todoba milyan lix milyan shan boqola ugu yar waa kawaanka camal ah iyadu ka waran ma jiraa dalab lo la dhoofi ma jirta xilligan maya maya dalab lo la dhoofi ma jirta kawaanka iyo waxaa kala qaataan dadka waaweyn oo magaalada degan waxyaabaha uu ku qabaayo oo qaliinka ah ma jiraa iyadun dhaqaalka oo kale ka waran tusaale ahaan dhaqaalka qaalinta xilli roobaad waayo xilliga hadda lagu jiro looda waa nuuxsatay dhaqaalka e waxaa lagu jiraa qaalinta gaduudan ee loo bago shan iyo afara isugu imahaysa waa laka roogsahaa waxaa la gadaa lix milyan todoba milyan lix milyana la gadaa dhaqaalka todoba milyan shan boqol lix milyana la gadaa heerka labaadna heerka labaad shan milyan lix milyan shan boqol shan milyan heerka saddexaad oo yar yarka ah oo aan gaarin weli koris camal ah afar milyan shan boqol saddex milyan shan boqolaa la gadaa waata dibida ka warran iyaduna dibigan weyn hadda ii muuqanayo kale dibida waa weyn afar iyo toban lix iyo tobanaa la gadaa dibida waa weyn markii ay tahay dalab camal ee marmar uu yimaado uu soo galo maantay dalabka xoogaa wax yaraa ka bibilaabu hayaan waxaana la gadayaa lix iyo toban shan iyo tobanaa la gadu haya dibida yaryarkaa nuuc yoka ku xigaa jiro oo sideed milyan todoba milyan la gado yokana wax yaryar ah jiro gaagaaba oo dibida mug kabacdi habardiisa e afar milyan shan boqol shan milyana la gadaa
xilli roobaada lagu jiraa bal suuqa maxaa isbedela jira xilligan xilliga xilliga hadda lagu jiro waa xilli roobaad xooluhuna waa nuuxsadeen waa sare kacay beecooda awal hore si hoosa u ahaa jira hadda meel walba oo heerkii hawala ee wax ka soo doontaa jirto waa la kala qaadashuu hayaa xooluhu waa sare kaceen waana nuuxsada beecooda goormuu yimid marka sare kacan wuxuu yimid xilliga roobkan sida usoo noqday oo qabowga ee loo helay
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadyaha ergo waxaa inoo soo socda barnaamijkeennii dalandool ee halisaha tahriibka iminka see aan fiirino dhegaystayaasha rediyo ergo fariimaha ugu badan ee ay maalmahan noo soo dirayeen waxa ay ku saabsanaayeen cabdixamiid cabdicasiis ayaa ila fadhiyay cabdixamiid waad mahadsantaa maxamed waana mahadsan yahi dhegaystayaasha noo soo duubay fariimaha kala duwan toddobaadkan iyo beryaha hadda lasoo dhaafay hadalhaynta ugu badan haddeer waxay ku saabsan tahay roobabkii iyo dadka siday u saameeyeen waxaan ogeyn waaye dhexdaas in ay roobabkii la waayey oo dadka ay jilaal iyo kulaale ay ku jireen dabcan way ka baxeen wejigaas waxay galeen waqti uu roobabkii aada loo sugayay ay dadka si badan ugu faa'iideen haddana waxaa u maleysaa in laga sii baxayo wejigaas oo lasii gelayo waqti ay dadka mare qaarkood ay dhibaato ku noqoto deegaamadoodii roobabka meelaha ka da-een dad waxaa noo sheegay in ay saameeyeen guryahoodii iyo deegaankoodii inay saameeyeen waxaa haddar sii badanaya cododka ku saabsan xanuunaha ka dhalanayo biyaha meelaha mare qaarkood fadhiistay dhegeystayaal kala duwan waxay noo sheegayaan in ay kanaacada ay ku badatay deegaamadoodii shubanbiyuud in ay filinayaan in ay soo kordhaan ay jirayaan deegaanadaas ma sheegeen kuwa ay yihiin way sheegeen deegaanadaas si guud laakiin waxaad u maleysaa meelo kala duwan oo badan inay nagu soo sheegayaan markii laga reebo dabcan waqooyiga oo inta badan aan fariimaas ka helin laakiin inta kale
gobolada koonfurta u badan koonfurtaha fariimaas noo reebaan marka roobabkii weli way socdaan roobabkii marka way socdaan weli dad badan oo nusoo sheegaya way jiraan roobabkii in ay si fiican weli usii helayaan marka laakiin waxaa jiro saameynta dadka sida u saameysay noloshoodii ayay noo sheegaan waxaa kaloo jiro dad xooldhaqata ah oo mar waliba naga soo waco namarka gaaban waxay noo sheegaan in xoolahooda xanuuno kala duwan inay kusoo kordheen dabcanna xog ku saabsan waxay ka heli doonaan barnaamijka xoolaha beeraleyda sidoo kalena waxay ka heli doonaan si fiican u faahfaahsan oo khubaro lagu wareysanaya waxay ka heli doonaan meelahaas laakiin farimahaas way jiraan beryahan ma jiraan dad iyagu weli leh rooba maanan helin oo qallayl ah aad aad aad bay u yaryihiin cododkaas dad dadka sheegaya in ay weli ay helin laakiin waa jiraan dad oo helay haddana dhacday in ay roobabkii ay joogsadeen ay sidooda usii soconin ay ku yaryihiin ay ku yaryihiin way jiraan
waa gartay marka xanuunada ilaa hadda meelaha ugu badan ee aad is leedahay waa fariimo badan bay naga soo gaadhay oo xanuunka shubanka oo kale ah waa xaggee dadka waxaad umaleysaa aad uma badno dadka fariimahaas noo soo sheegaya lakiin waxaa laga cabsi qaba maadaama ay biyaha ay xareedda ay imaadeen meelaha lagu keedinaya mare qaarkoodna ee meel aan nadiif ahayn ay tahay in ay xanuuno ka dhashaan macquul ah laakiin ma badno dadka noo soo sheegayo waxyaabahaas lakiin waa laga cabsi qabaa oo wax deegaana ma magacaabeen way jiraan deegaano gadgududa u badan deegaanka cabudwaaq dhegeysta shalana soo wacay wuxuu noo sheegay in ay uu tagay xarumaha caafimaadka uu lasoo kulmo dad badan oo xanuunka yani la jiifo marka way jiraan dadka aad ayaad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdi xamiid cabdicasiis oo falanqeynayey fariimaha dhegeystayaashu ay noo soo diraan waxa ay inta badan kaga hadlayeen
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkan haddaan aadno dhinacaas iyo puntland ayaa waxay uga digaysaa dadka ku nool goobaha godanka iyo biyoqabatinnada inay isaga fogaadaan kadib markii laga saadaaliyey deegaanadaas inay roobab dheeriyahi ay ka di'i doonaan maalmaha soo socda haddaba ismaaciil diiriye gamaadiid waa wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada maxamed socdaal ayuuna uga warramay arrintan waxa uuna weydiiyey marka hore digniinaha ay ka digayaan iyo waxa ay ku saabsan yihiin roobab kuwa fiican soomaaliya gaar ahaan gobollada nugaal iyo sool iyo bari digniintaas aanu ka helnay jaalin iyo s s u ayadaha noo aanu noo qaabisan saadaasha hawada oo la shaqeeya wasaaradda taas oo roonkii dahay habeen hore iyo xalay aan ay ay ka mid yihiin roobkaan lasaalaad sheegaysay roobkaasoo habeen si ugu badnaa dangaraya iyo garowe iyo baakaalood iyo basile dabeele ay watay iyo buu hoodle oo dabeele ay wateen xalayna uu dahay oo dhinaca bariga u badnaado laakiin aadan nugaal iyo soor iyo wuxuu ahaa roobka loo yaqaano dabaxlaha oo runtii meelo badan gaaday digniintaas waxay ku salaysanayd dadka reebaadyaha oo meelaha dooxooyinka ah ama meelaha togaday qalalan dega in ay ka guuraan oo iska oo ka guuraan si aan dad naftooda iyo xoolahooduba aanay khasaarahooda ku gaarin ayay digniinteeda ku salaysnayd iyadoo aanu aragnay saadaasha ilaahay baa waqtiga roobka soo daay bisha sagaal iyo labaatankeedii oo arbacadii ahayd ilaa bisha afarteeda roobabkaas waxay kusoo wajahan yihiin soomaaliya gaar ahaan gobolada puntland ayaanu markaa shacabka uga diriilayinay khatartaas ilaahay roobka dhibcada ilaahay keenay dhibco walba rasaaqeen leh inay ka ilaaliyaan inay meelaha degaan oo ka oo meelaha kolka dhulka taagan ay u guuraan inta roobabkaas ay da-ayaan baabuurtana aan la wadin oo habeenkii roobabka habeenkii ay da-ayeen ilaa galabtii inaan baabuurtan dariiqan dheer oo ilaa boosaaso baabuur badan xamuulu ka shaqayso sacaadad wasiir deegaanada is leedihiin way saameyn karaan fatahaadana waa deegaan madiine waa deegaanada nugaan iyo sool ilaa bari ayay saameynayaan oo roobka ugu soo wajahan yahay meelo badan oo kalena uu ka da-aya ilaa mudug soomaaliya o dhanna waa ka da-ay laakiin meelaha ugu khatarsan ee saadaas sheegayso in roobka ugu culi jiro waa sool iyo nugaan marka dee meelaha aanu dadku ay degaan oo dhan ee degan loo yaqaan ama sabaga ayaanu uga digaynaa iyo baabuurta habeenkii lababa iyo marka roobku da-ayo jeeftio aan aada u ficinay iyo aragtida darawalka oo aan booqanaya roobku da-ayo arrimahaasaan ka degaynaa shacabkana inaan uga degno wey waana uga degaynaa idinkana waan iska mahad celinaynaa inaad raadiya ergo gaarsiiska
marka ilaa xilligee la filayaa marka mudane wasiir fatahaadahaasi daadadkaasi inay dhacaan waxay saadaas sheegaysaa ilaa bisha sagaal iyo labaatankeedii ilaa afartan bisha juun weliba laga yaaba iinka ku gaadho waa haddana xalay loo dhawaa da-ayay ilaa hadda waa meelihii hadda meelaha habeenkiisawan roobka dee madha waan dhereynaa waa jilca maanta khasaarahana ilaa hadda bariga oo roobka ka daxay dadka reer baadiyaha ilaa abun baa la heli karaa khadara ilaahay inaguma keenay haddii khasaara dhacay marka ilaa bisha afar waa way taagan tahay
marka dadka maxaa u sheegeysaan dadka laga yaabo ama laga cabsanaya inay daadadkaasi saameeyaan marka amniga inay aada iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay aada loo digtoonaado oo haddii khasaarahaas daba roobkaasu keenaan in dadkaa loo gudbin lahaa waa diniinkaas oo wasaaradaha ay khusayso ilahay caawiya sida i c r c oo kale iyo hay-adaha markay barsilooyinka dhacaan dhibaatada ilahay laguma keene waanu digaynaa in taas ay iman karto waxaan kala digaynaa shacabka weliba reer guraagaa iyagu aan saalaal iyo la socon in ay ka digtoonaadaan afar dhowrkaa cisho ee roobku da-ayaan inay inay inay degaan meelaha godan aadana u digtoonaadaan iskana warqabaan oo hadda telefoono ayaa la haystaa oo bal ay telefoonadooda ka dhigaan kuwa u jaanjaraysan oo si markaa haddii wax ku yimaadaan ay la soo xidiri karaan laamaha dowladda ugu dhow ama degmooyinka gobolka ugu dhow si markaa wixii looga qaban kara iyo looga dulmado kaasi wuxuu ahaa ismaaciil diiriye gamaadiid oo ah wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamulka puntland oo u warramayey waryaheenna maxamed socdaal
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeenii dalandool ee halisaha tahriibka maantana waxaan ku soo qaadanaynaa wiil dhallinyaro ah oo qaab suugaaneed wacyigelin ugu sameeya dhallinyarada inay ka joogaan tahriibka wiilkaasoo ku sugan degmada boorame ee gobolka awdal waxaana warbixintan inoo haya cabdifataax maxamed mukhtaar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dalandool ee aan uga hadalno halisaha tahriibka barnaamijka maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo maxamed saalax maare maxamed waxa uu ku nool yahay magaalada boorama qaab suugaaneed ayuu dhallinyarada uga wacyigeliyaa dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka wallaahi wacyigelin marka ay noqoto suugaan keliya ma ma ma isticmaalo waxaa jiray buug aan ka qoray oo la yidhaahdo mugdiga nolosha labada kun toddobiyo tobankii soo baxay oo ilaa laba iyo toban bandhig ilaa saddex iyo toban bandhig oo barnaamij oo gaar isaga u ahna aan dalka daafihiisa magaalooyinkiisa kala duwan aan ugu qabtay waxaa jiray hal abuurkeyga anoo kaashanaya maansooyin aan ka sameeyey tahriibka oo dhinacyo kala duwan aan kaga eegayay waxyaabo noocaas oo runtii fara badan baa jira oo marka ay noqoto in dhalinyarada laga wacyigeliyo tahriibka loo isticmaali karo marka kuwaas qaybo ka mida uun baan baan ku dhiiraday inaan sameeyo ma jiraan dhalinyaro tahriib doonayay oo rabay inay tahriibaan oo suugaanta aad adiga tirisay ka baajisay inay tahriibaan oo ay dalkoodii ku nagaadaan dabcan haa way jiraan waxaa labada kun iyo toddobiyo tobankii sanadkii laba toddobiyo tobankii wuxuu ahaa sanadkii ugu badnaa aan waqtigii ku bixiyey inaan dhalinyaro wacyigeliyo ilaa bishiisii saddexaad ama bishii march ilaa bishiisii koob iyo tobnaad waxaan waday wacyigelin tahriibka ah oo guud ahaan dalka ah safar aan boorame kaga baxay oo aan hargeyso ku maray oo burco ku maray oo berbere ku maray oo laascaanood ku maray oo garowga ku maray oo qarno ku maray oo boosaaso ku maray oo gaalkacyo ku maray oo cadaado ku maray oo beledweyne ku maray oo xamar aan markii dambe ku tegay ayaan ayaan ayaan ka waday barnaamij wacyigelin ah in dhalinyaradu ay ka waantowdo in tahriibka iyo masiibadan qaran ay usoo jiidayaan waalidkood iyo iyo nafahoodaba ay joojiyaan marka dabcan waxaan xasuustaa run iyo beentood ma ogaan karo laakiin fariimo badan oo la iisoo diray way jireen oo dad aan weliba social media barteeda facebook aan soo geliyey intaan screenshot ka qaaday iyagoo leh markaan aragnay buugaaga ama hal abuurka sugaantaada waxaan go-aansanay inaan iska dayno tahriibka tirada waxaan iisoo diray fariimo ilaa dad gaaraya shan qof ilaa lix qof oo aan barteeda facebook aan ku leeyahay aan soo geliyay waxayna kuu sheegayeen dabcan inay tahriibka iska dhaafeen ma inoo sheegi kartaa hal ama labo suugaanta aad tirisay oo dhalinyarada aada uga wacyigeliso tahriibka dabcan haa walaal waan kuu sheegi karaa waxaa dhowr maanso oo waxaa jira aan ka tiriyey wacyigelinta suga tahriibka waxaan sameeyey maanso aan ku matelayo inaan anigu hooyadii ahay kadibna wiilkaygii oo aan mustaqbal wanaagsan iyo rajo wanaagsan aan ka lahaa uu iga tahriibay maansadan lafteeda dhinac kale haddaan ka fiiriyana ku timi qiso ka dhacday wadanka gudihiisa oo aan la kulmay marka maasadaas hooyada hadlaysa oo aan anigu iska dhigayo inaan hooyadii ahay oo intii aan is odhan lahaa hooyo way odhan lahayd haddii wiilkeedu tahriibo maasada magaceeda dhunyaal ereyga dhunyaal haddii aan macneeyo inta aanan gelin maasadana tahriib asal ahaan waa af carabi waxaa jira wax la yidhaahdo dhunyaal iyo suudaal oo labaduba u dhigan af soomaali ahaan waxa ugu dhow ee loo soo qaadan karo qofku inuu tahriibo marka dhunyaal uun baan maansada magaceeda ka dhigay marka iyadun baan rabaa inaan idiin dhex galo insha allah waxay tidhi xumaa dhuunyaal xumaa waayuhu xagal gaabanaa xarfaha sannaduhu yaraa xilkiisa qofaad sidood xumaanta ka dhowr lahayd xajiinta ka waab lahayd markuu ku xiqdiyo xumaa xaqay hooyadu lahayd xisaabtay kaa mudnayd qof aan garanayn xumaa markuu curadkii xulnaa xurmayn jirtay eed jeclayd tahriibta xigsada xumaa xabuubaaniibiyaa xawaashkana waan gadaa cadceeddaan xiiqayaa habeebe afkii dartaa xubnihii socod way gabeen xabsay ku jirtaa naftani haddana xilkii hooyanimo xasanoo weli waan sidaa magafe adigaygu xidhay xabsiga adigay dhex dhigay xabadda adigaygu ganay hurdada adigay gaxaday adaa fikir iyo xirxidhay xalaal baan kuu dhalee xumidaa wiilkaygiiyow ma hayo xoole iyo lacag xamaal ma aqaan anigu xabaasha haddaad gashana xaq weeyaan geerudiye miyaan kuu soo hadaa wiilkaan ku xasilin jiree hurdada ku xurmayn jiraa xujiyo fikir igu dilo taladu way iga xuntee ma xoolaan soo dhacaa waxaaraan baan cunaa sidaan yeelaa xigtooy xaggaan aadaa haddeer ahaynu yaalxumaa xiriir baadii ahayd nuurkii xubnahaad ahayd hantiyo xoolaad ahayd xidigga bulshadaad ahayd xadhigga nacabkaad ahayd xulkii ubadkaad ahayd indhaha kuu xiisi jiray xul baad hooye ii ahayd maxaad u xigsatay tahriib maxaa dhibta kuu xadiday xalaal baan kuu dhale xumidaa wiilkaygiio marka dabcan waa maasadu intaasay ku eg tahay in wiilkeedii uu ka tahriib suugaanta wax dheer oo aad dhallinyarada uga wacyigeliso ma jiraan tahriib dabcan walaal haa way jiraan baan oran karaa sababtoo ah waxaan kugu qodobeyn karaa aniga waxaan aad u isticmaalaa baraha bulshada gaar ahaan facebooka waxaan badanaa soo geliyaa dhiirigelin dhinacyo badan aan isleeyahay bulshada way u taraysaa qaab noocee ah ayaad dhallinyarada ugu tagtaa marka aad doonayso inaad wacyigeliso dadka intooda badan waxaad moodaa hadda inay la qabsanayaan caalamul khiyaal gaar ahaan dadka soomaaliyeed isticmaalka baraha bulshada ay aada ugu soo badanayaan dad waaweyeel ah dad dhexe iyo dad yaryar intaba fursadda ugu weyn oo adoo aan magaalo tegin aad ka wacyigelin karto dadkana waxaan u malaynayaa inay inay inay taas ugu fiican tahay laakiin qaababka aan u waacigeliyo waxaa ka mid a in magaalooyinka qaar aan tago oo runtii aan odran karoba xataa laba bilood oo isku xigta hal magaalo ma joogo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed saalax maare oo aan ka waraysanayay dhallinyarada iyo qaabka suugaaneed uu uga waxyogeliyo guud ahaan barnaamijka dhalandool ee uu idinla socodsiinayey anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara waa naga intaas barnaamijkan oo kale ah intaynu ku kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxay ahato diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahato ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuruc aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudto conjuntivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunuga lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonaya cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii uu halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna maxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c hado kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusa jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed o dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxuma talayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kasta lixda ilaa toddobaada fiidnimo
haddaan intaas ku dhaafno barnaamijkeennii dalandool ee halisaha tahriibka innagoo ku guda jira maalmihii ugu dambeeyey ee rabadaanta ayaa raadiyaha ergo waxa uu dhegaystayaashiisa ogeysiinaya inay farriimahooda salaamaha ku soo dirsan karaan iyagoo cod ahaana lambarka gaaban laba eber laba iyo toban sidoo kale waxaad noogu reebi kartaan barta aan facebooka ku leenahay ee facebook com radio ergo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
iminkana ku soo dhowaada barnaamijkeenii dhakhtarka raadiyaha waxaa magaalada baydhabo kasoo diyaariyey waryaheena muxiyidiin xusni kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay barnaamijka dhakhtarka waxaa marti igu ah doctor isxaaq maxamed tiro oo ka howlgala cisbitaalka weyn ee tiro hosbital ee ku yaala magaalada baydhabo dhakhtarka oo ah dhakhtar cudurada guud daaweeya ayaa waxa uu ka jawaabayaa su-aalo dhegeystayaasha redio ergo ay soo weydiiyeen dhakhtarka ayaa marka hore soo dhoweynaya isagoona ka jawaabaya su-aalaha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waan ku dhowahay raadiyo ergo oo nagu martaqaaday maanta barnaamijka oo maaragtay raadiyaha caafimaadka su-aalaha raadiyaha ergo haddaan ka bilaabo su-aasha dhegeystaha ugu horeeya oo nagu soo weydiiyey maxamed xasan oo jooga shabeellada hoose wuxuu leeyahay xanuunka h i v idiska maxaa keena muxuuse yahay maxaase lagu daweeyaa su-aashaas sidaan u fahmay oo ka dhakhtar ahaan waxaan u arkaa inay su-aal muhiim ay tahay h i v ids waxaa keena virus oo caanah la yaqaano oo dila ah viruskaasoo oo cudurada faafa ka mid ah wuxuuna sababaa ama maaragtay waxaana lagu kala qaadaa inta badan galmoodka oo bersentajka aada ugu badan galmoodka ayaa lagu kala qaadaa iyo dhiigga oo aan la hubin aan la baarin oo la isku shubo ama waxyaabaha wax muddo irbadaha las isticmaalo inta badan sidaas ayaa maaragtay ku fidaa saasa uu ku yimaada inta badan marka wuxuuna yahay cudurkaas cudur halis ah cudurada hadda la yaqaano ugu cudurada ugu halisan ayuu ku jiraa global emergency diseaseska qolada loo yaqaano ama cudurada loo yaqaano uu ku jiraa ilaa haddana daawo looma hayo oo rasmi ah oo dhammaystirayso ama maaragtay ciribtir ah laakiin waxaa la leeyahay tallaal iyo waxaa jira tallaal iyo waxaa jira maaragtay daawooyin oo kaalmaati ah qofka oo uu la noolaan karo muddo badan ayaa la leeyahay walow dadka qaarkood culummada qaar ay leeyihiin waa sababaha daawo loogu waayeyba waxaa ka mid ah inta badan waxyaabaha dadka ku dhaqmaa oo maara dadkii ilaahay ku caasiyey markii ay sameeyeen macsidii iyo waxyaabahii laga reebay ayuu ka dhashay sidaas daraaddeed ilaa ilaahay loogu soo noqdo waxyaabaha xun laga tanaasulo inuusan daawooyinba laga yaabo ciqaab dadkaas loo soo dejiyey ayay ku sheegaan culimmada qaar oo dadka maaragtay ilaahay amarkiisa khilaafay oo inta badan inkastoo uu la dhihi karo meelaha uu ku dhaco ama dadka badan uu ku dhaco dad aan waxba galabsan oo dembi lahayn yaa ku dhici karta laakiin inta badan dadka waxyaabaha badan inta badan uu ku faafo dadka shahwadooda ay horboodayso ayaa maaratay ay ku tilmaamaan marka sidaas ayaan ugu baxnay waxaan filayaa dhegaystihii ugu horreeyey in jawaabtii sidii ay ahayd u fahmeen filayaa haddaan ku xijino dhegaystaha labaad oo na soo weydiiyey faadumo oo joogta muqdisho waxay leedahay mana kareemka caloosha inay yaraato loogu talagalay la marsado muxuu saameyn ku leeyahay caafimaad ahaan muxuu keeni karaa faadama su-aal aada u wanaagsan waaya oo ay muhiim tahay in la isweydiiyo shay kasta oo chemical ah markii la sameeyo waxaa maaragtay waxna uu taraa dhibna wuu keeni karaa laakiin inkastoo aanan ogeyn nooc karaamku yahay iyo isticmaalkiisa la aanan ogeyn laakiin waxaan kula talin lahaa haddii ay tahay waxyaabaha calooshan in lagu yareeyo ay tahay ama maaragtay culeyska ama lagu dejiye ay tahay ama maaragtay cayilka in lagu baabi'iye ay tahay waxaaba iska sahlan aalminta samayn kartaa ama exercisea samayn kartaa ama cuntada brotiinka ku badan yahay ama kan carbonhydratka uu ku badan yahay ayaad yareyn kartaa marka kareem aad ka shakisan tahay inuu wax taraayo inuu wax dhibaayo aad ka shakisan tahay waa waxaan filaya in laga maarmi karo waxaan filayaa faadamin inay jawaabtaasi sidii la rabay u fahamtay dhegaystaha kale ee saddexaad wuxuu leeyahay farxaan barre cumar waaye muusan sheegin meeshuu ka soo hadlaayo laakiin wuxuu yidhi waxaan weydiinayaa dhakhtarka walwalka muxuu yahay maxaase lagu gartaa maxaase lagu daweeyaa waa su-aal muhiim ah walwalka sidaa in inaga aan u naqaano inta badan cudurrada ama maaragtay walwalku inta badan wuxuu ku dhacaa dhinaca maskaxda ayuu ku dhacaa walwalka dhinaca maskaxda ayuu cudurrada ku dhaca ayuu ka mid yahay waxaana lagu gartaa qofka hurdada ayaa ka yaraanaysaa cabsi joogta ayaa lasoo darsaysaa waxaa laga yaabaa in cabsi darsan soo darsto ama hurdada ay ka tagto ama go-aano horay lagu aqoon ama hadallo aan horay lagu aqoon inuu ku dhawaaqo ama maaragtay oo gef ah ama maaragtay ama unconscious ama dareen la-aan ama masigoon controlnayn hadalkiisi iyo ficilkiisi inuu dadka la dagaalo saasaa dhici karta marka waxyaabahaas ayaa lagu garan karaa waxaase lagu daweyn karaa qofkaas inuu ilaahay maadaama uu yidhi qur-aankun shifaa waaway daawo waay uu yidhi marka inuu qur-aanku isku akriyo ama laftiisa akhristo ama dadka ay ku akhriyaan waa noocyada ka mid ah waayo cibaadada uu badsado qur-aankana uu akhriyo waa mid wixii kale oo intaas ka sii haro waxaan kula talin lahaa faarax barre cumar inuu u tago ama maaragtay dhakhtarka oo dhimirka iyo neerfaha dhakhaatiirta qaabilsan inuu la tashi ugu tago sidaas ayaanu kula talin lahaa asalaamu calaykum raadio ergo magacigu waa ciidan cabdullaahi maxmed oo joogta magaalada gaasaayo waxaan dhakhtarka weydiin lahaa maxaa keena cirbaha wax kaa mugayaan mukaafaamina cirbaha wax ku taagan yihiin
marka cirbaha inta badan cudurrada oo gabadhan ciida la yidhaahdo waxaan kula talin lahaa in dhakhtarka lafaha ay tagto inta badan waxyaabaha keena oo maaragtay lafahaas ama cirabta laf yar ayaa ku jirta oo haddii qofka meel sara kasoo dhaco ama jug ay gaarto ay hadhow laftaasi wax gaari karaan ama inflammation ama caabuq inuu ku yimaado cirabta meesha lagu istaagahayo ayaa dhici karta marka waxaan kula talin lahaa haddii cirabtaasi ay nooc kasta ay tahayba haddii arthritis inflamentary ay tahay iyo haddii kale oo ay tahay jug soo gaartay ama throma ah ama maarata haddii ay tahayba waxaan kula talin lahaa in dhakhtarka lafaha oo meesha ugu dhow ah ay la xiriirto aad baan ugu mahadcelinayaa dadweynahana dhegaysanaya iyo idaacadda oo janiska noo siisay in dadka naga aan baraarujintaas caafimaad halkaan ugu gudbino asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan dhegaystayaal waxaan halkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxudiin xusni
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada